Halkani waa Washington, la taabso Malaga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka, shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voa somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha oktoobarna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
runaantii halkan waxaa ka dhacay qarax gaari oo jidka gaari jidka marayey oo asagoo jidka maraya ku qarxay xaafada dad masaakiin ay degan yihiin dadkii shacabka ahay oo meesha bulshadii meesha deganeed oo barakacyaasha ahay xoogaa dhib uu ka soo gaaray waxaan leenahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo
waa guddoomiyaha degmada boondheere qaasim cabdulaahi qaasim dheere oo ka hadlaya qarax xalay ka dhacay degmada boondheere ee muqdisho warbixin ayaan idinka haynaa sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda norway oo dalkeeda ka saaraysa in ku dhow kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah oo sharcigii lagala noqday kuwaasoo lagu celinayo soomaaliya warbixin ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaano bashmaarga oo taageero ka helaya ciidamada turkiga ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka lagu xoreynayo magaalada labaad ee ugu weyn goobaha ay daacish haystaan ee mowsil maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa waxa ay sheegeen inay qabsadeen saldhigga bacshiiqa saraakiisha maleeshiyaadka kurdiga ayaa saxaafadda waxay uga warameen duleedka degmada bacqiisha oo toban kilomitir oo keliya uun u jirta magaalada mowsil oo ah bartilmaameedka dagaalkan culus ee ka socda waqooyiga dalka ciraaq
isku dhacyo xoogan ayaa ka dhacay labadii maalmood ee u dambeeyey magaalada xalab ee waqooyiga dalka suuriya dagaalkan ayaa kusoo beegmaya saddex maalmood oo xabad joojin ah oo ay saxeexeen ciidamada suuriya iyo kuwa ruushka oo iyagu ah ciidamada ugu badan ee duqeynta magaaladaasi u geysanaya beesha caalamka ayaa waxa ay diiradda saareysaa dagaalka ka socda magaalada mowsil ee dalka ciraaq halkaasi oo ciidamada ciraaq iyo ciidamada beshmarga ay weeraro culus la beegsanayaan ciidamada ama maleeshiyaadka taabacsan ururka daacish kuwaasi oo iyagu gacanta ku haya magaalada mowsil ee waqooyiga dalka ciraaq subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a laba ugu yaraan laba qof ayaa xalay ku dhimatay baabuur laga buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ku qarxay agagaarka taalada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa goodhoweyd muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad
gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa xalay fiidnimadii xilliga magaalada muqdisho ku qarxay agagaarka taallada daljirka dahsoon degmada boondheere ee magaalada muqdisho qaasin cabdulaahi xasan qaasun dheere oo ah guddoomiyaha degmada boondheere oo qaraxaasi kadib la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay qaraxaasi uu ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ka ag dhowaa halkuu qaraxu ka dhacay run ahaantii halkan waxaa ka dhacay qarax gaari oo jidka gaari jidka marayey oo asagoo jidka maraya ku qarxay xaafada dad masaakiin ay degan yihiin dadkii shacabka ahay oo meesha bulshadii meesha deganeed oo barakacyaasha ahay xoogaa dhiba uu ka soo gaaray waxaan leenahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo sidoo kale guddoomiyaha degmada boondheere waxa uu sheegay in khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ay gaarayaan laba qof oo dhimasho ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen dhammaantoodna uu sheegay inay ahaayeen dad rayida oo barakacyaala oo ka ag dhowaa halkuu qaraxu ka dhacay intaas kadib inta ilaa hadda khasaaraha meesha ka dhashay dadkii masaakiinta ah oo barakacyaasha meesha deganaay dhimashadu waxay maraysaa inta la xaqiijiyey ilaa hadda labo ilaa afar dhaawacan oo muxuu ahaay waa la qaaday ilaa hadda khasaaro intaas ayuu la egyahay ilaahay waxaan ka rajaynaa inta dhaawaca ilaahay inuu bogsiiyo intii dhimatan ilaah u naxariisto gaariguna wuxuu ahaa gaari filara oo muxuu ahaa jidka marayay ninkii isqarxiyeyna meydkiisa halkan buu yaalla isagoo aragteen bakhtigiisii meeshuu yaallo gudoomiyaha degmada boondheere qaasin cabdulaahi xasan waxaa kale uu sheegay in gaarigaasi halkii oo u socday in uusan gaarin balse uu sheegay in meel wadda uu ku qarxay kuna dhintay ninkii waday gaarigaasi hadda waxaan leenahay marka eh, wuxuu kolley meel ayuu muxuu ahaa ku socday oo meeshaa meel jidahu marayay oo markii la dhaafo idaacadda dalsan ee aan la gaarin eh, daljirka dahsoon ayuu ku qarxay Eh, meydkiisiina muxuu ahaa eh, waxaa laga soo dhex baxshay ninkii isqarxiyey gaariga dhexdiisa qayb ka mid a qaybna waxaa laga soo baxshay xaafadda dhexdeeda guri ku yaalla marka waxaan leenahay eh, inta meesha ka dhacda intaasay aheeday Eh, ilaa iyo haddana khasaaruhu intaas ayuu gaarsiisan yahay Eh, ilaa iyo hadda lama oga eh, ko- jidkuu marayay gaarigu wuu socday asagoo socda oo taargetka iyo meesha u socda aan gaarin ayuu qarxay dad masaakiin oo barakacyaal ayaan saan idiin sheegay ay dhib wax ka soo gaareen dadkii oo deganay meesha wasaaradda caafimaadka ku dhegan daljirka dahsoon Eh, barakacyaashii waa inta dhimatay iyo muxuu ahaa inta dhaawacahuba waxay ka koobeen dadka barakacyaalka ah magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca qaraxyo qaraxyo loo adeegsado gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa iyadoo inta badanna ay qaraxyadaasi ay ka dhashaan khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana qaraxyadaasi inta badan sheegta xarakada al-shabaab ee ka dagaalamta gudaha waddanka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a in ku dhow kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah ayaa dowladda norway ay kala noqotay sharciyadii aqoonsiga waxaana looga digay in dib loogu celinayo soomaaliya kun iyo lixdan boqol ee qof ayaa kulligoodba haysta dhalashada waddankaasi waxaana ay dowladdu u cuskatay inay celiso kadib markii ay sheegtay inuu jiro sharci dastuuri ah oo u ogolaanaya soo galootiga sharciyada la siiyo in markii la rabo lagala noqon karo aqoonsiga marka ay dalalkoodu amni u noqdaan dib lagu celin karo arrintan ayaa saameyn xoogan ku yeelatay kumanaan qoysas ah oo ku nool dalka norway saare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa dadkan qaarkood waa qoysas qayb ahaan lagu qaadaya qasab waxaa ku jira hooyooyin ilmahoodii iyo nimankoodii laga wadaya iyo carruur waalidkood laga kaxeynaya intaba dowladda ayaa u cuskanaysa celinta dadkan kun iyo lixda boqol ee soomaalida ah meelo ka mida soomaaliya oo wakhtigan ay ku sheegeen amni iyo sharciga waddankaasi oo ay ku qoran tahay markii loo baahdo qofka magangeliya doonka ama soo galootiga in lagu celin karo wakhtiga waddankiisa uu amni noqdo hase yeeshee guuxa hoose ee dadka soomaalida ka imaanaya ayaa ah in xisbiga talada haya oo ah xisbi soo galooti naceeb uu ka buuxo inay abaabuleen ka hor doorashada la filaya in dalkaasi ay ka dhacdo in soo galooti badan oo soomaalidu ay ugu horreyso waddamadooda lagu celiyo waxaan khadka telefoonka ee magaalada oslo aan ku weydiiyey baashe maxamed muuse oo xildhibaan deegaanka laga soo doorto ah waxa dadkani celintooda ay salka ku hayso sababta runtii waa la isweydiinaya sababaha waxaa laga yaabaa inay xiriir la leedahay iyadoo ay doorashooyin ka jiraan dalka oo xisbigan markaa n xag jirka ahi uu n doonayo inuu ajnabiga si n qalafsan ula dhaqmo n runtii dadka iminka la celinayaa waa koox ka duwan n kooxihii hore ama habkii hore loo dhaqmi jiray waa dad eh, soomaaliyeed oo runtii iyagu sharciga n leh waddanka waddankana yimi n waxay udhexeeyeen xilligii udhexeeyay ilaa labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii n badankoodu may gaadhin ciqaamadda rasmiga ah ee degenaanshaha hase waxay leeyihiin balse waxay leeyihiin ciqaamad kumeel gaadh ah waa Ama- garta degenaanshaha kumeel gaadhka ah inta badan dadkani la celinayo waxa ay waddankaasi ku haystaan sharciga deganaanshiye ee dalkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi waxa ay ku dhaleen qaarkood ubad waxa ayna helayaan amaradan iyadoo wax digniina aysan horay u qabin oo ah in dib loo celinayo may wallaahi in aan loo sii digin ee waxaad moodaa sidii dee n waraabe n xoola ku dhex dhacay oo kale ayuunbaa lagu dhex dhacay n arrintu qoorqabad bay u badan tahay n kun iyo lixda boqol oo qof n boqol iyo labaatan ka mid ah ayaa iminka loo diray digniin sharci kala noqosho marka habka qaanuuniga ahi runtii waxa n dadka loogu diga uu ka yara duwan yahay waxaa qofka marka loo dirayaa warqad digniin qaanuun kala noqosho taasoo marka uu qofku jaanis u helayo inuu looyer u tago inuu qareen u tago inuu arrintiisa dib u eego dabeedna marka uu arrintii cabasho kasoo gudbiyo marka runtii boqol iyo labaatanka qof ee aan soo sheegay ayaa waxaa loo diray digniin waxayna heleen markaa digniin sharci kala noqosho inta kalena markaa way usoo socotaa inkastoo dadkan ay ku doodayaan in weli sideedii ay tahay dhibaatadii ay ka soo carareen ee soomaaliya haddana weli ma jirto cid dheg jalaq u siisay codsigooda iyo dhibaatada ay sheeganayaan amaba hay-ado ka madax bannaan dowladda norway oo soo qiimaysay xaaladda soomaaliya ee wakhtigan sida uu leeyahay mar kale baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto mid ka mid a deegaanada magaalada oslo aabbe lagu yidhi ilmihii halkan ugu dhashay ayaa lagu yidhi maata ilmaha halkan ugu dhashay marka ilmihii halkan ugu dhashay isagu sharci wala waxa la yidhi ilmahan yare imika dhashay adiga haysanaya baa la yidhaha adigu hayso aabbahaan hooyada iyo ilmahan yare afar jirka ama shan jirka ay wadatayna iyagana dalkoodii baa lagu celinaya marka waxyaalo aan maskaxda gelayno badan baa jira oo lagu dhaqmayo markaa runtii argagax badan iyo fajac badan baa jira iyo baqrin badan baa dadka soo galay maxaa lagu xushay qoysaskan kun iyo dhowrka boqol oo qof oo kuwa kalena lagu daayay runtii shuruudda keliyahe imika ay leeyihiin iyagu lagu xushay waxa weeye baarlamaanka ayaa wuxuu isku raacay iyada oo dowladdan xag jirka ahi imika ay soo jeedisay qodobo adag oo aan naxariis daraa oo ku wajahan dadka magangelya doonka ah ayaa qodobadaasoo baarlamaanka hore looga ansixiyey ayaa waxaa ku jiray qodob ah qofka haddii dhulkiisii hooye uu nabad noqdo in lagu celiyo markaa qodobka magangelya doonka adigoo articalka sideed iyo labaatanaad ayaa waxaa ku xusan in qofka dalkiisii hooye lagu celin karo marka uu nabad noqdo hase yeeshee imika ta soomaaliya la isweydiinaya waxa weeye xaqiiqa raadiskooduna waa mid wasaaradda iyo hay-adoodu ay soo xaqiij dalkaasi norway oo ka mida wadamada qaaradda yuruba skandinaviyanka oo ay soomaali badani tageen iyagoo qaxooti ah magangelya doonna u tagay halkaasi waxaa horey uga jiray dad aad u fara badan oo loo diiday sharciyada markii lagu qanci waayey dacwadahooda ama laga helay faraha wadamo kale oo yuruba oo ay soo mareen oo dib loogu celiyey iyo kuwo badan oo iyagu sharciyadii lagala noqday kadib markii la siiyey sida ay dowladdu ay sheegtana ay ku heleen been abuur ku salaysan halka ay ka yimaadeen waxaana intaasi ka sii dheer dhowr qof oo dib loogu celiyey soomaaliya markii laga qaaday dalkaasi iyo dalalka kale skandinaviyanka ee ku heeran dad badan waxa ay qabaan inay jirto sida ay sheegayaan heshiisyo hoose oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dalalka kaleeto ee norway ee ka mid tahay ku heeran kadib markii sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo wasiiro iyo laanta socdaalka ah ay dhowaanahani tageen waddamadaasi kuwaas oo heshiisyo hoose sida ay leeyihiin ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya si kastoo ay ahaataba dowladda soomaaliya ayaanan ilaa iyo haatan ka hadlin dadka gudaha soomaaliya dib loogu celiyey iyo kuwa sharciyada loo diiday toonna
aad ay umahadsantahay sare cabdixmed warbixintaasi inoo soo diyaar silkad kala socotayna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal kooxda daacish ayaa gobolka anambar ee galbeedka ciraaq ku dishay tobaneeya ka tirsan booliiska ciraaq waxa ayna kooxdu la wareegtay saldhig ay booliisku ku lahaayeen gobolkaasi wararkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo waqooyiga ciraaq ay ka socdaan dagaal culus oo lagu xoreynayo magaalada mowsil oo xarun u ah daacish faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni
wararka laga helayo dalka ciraaq ayaa sheegaya maleeshiyada daacisha inay dileen tobaneeyo ka mid ah ciidamada amniga ciraaq ka gadaal markii ay la wareegeen saldhig ciidamada booliska ah oo ku yaala bartamaha magaalada rodba ee ka tirsan gobolka ambaar ee galbeedka dalkaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyada daacisha sidoo kale ay laayaan in ku dhow labaatan qof oo ka tirsan maleeshiyada xashji shacbi iyo dadka deegaanka oo ay ku eedeeyaan inay taageereen ciidamada ciraaq ciidamada dowladda ciraaq ayaa magaalada rodba ee gobolka ambaar la wareegay bishii meeya ee sanadkani wakaaladaha wararka ee bariga dhexe ayaa sheegaya maleeshiyada ururka dowla islaamiya inay u suurta gashay gelidda magaalada rodba oo saddex boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca waqooyiga kaga aadan magaalada baqhdaad ka gadaal markii ay jiireen ciidamada ciraaq iyagoo halkaasi ka fuliyey weeraro ismiidaamin ah oo ay ku laayeen tiro badan oo ka mid ah ciidamada ciraaq dadka ku sugan degmada rodba ee gobolka ambaar ayaa ku soo waramaya in maleeshiyada daacisha ay la wareegeen xaafado ka tirsan magaalada kadib markii ay isaga baxeen ciidamada dalkaasi maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyada daacisha iyo ciidamada ciraaq dagaal ba-an uu ku dhex maray magaalada rodba saraakiil ka mid ah ciidamada ciraaq ayaa sheegaya in soddon ka mid ah ciidamada ciraaq lagu dilay iskahorimaad shalay dhex maray daacisha iyo ciidamada ciraaq halka wararka ay sheegayaan in sagaal iyo toban ka mid ah dagaalyahanada dowla islaamiya lagu dilay dagaalkaasi arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili dhulka ku xeeran magaalada mawsila oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ay ka socdaan iskahorimaadyo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada daacisha iyo ciidamada ciraaq oo garab ka helaya isbahaysiga caalamiga ciidamada kurdiska ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ahi ee xashdi shacbi xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad la socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku biiray dalalka saxeexay heshiis caalami ah oo ay hore u saxeen boqol iyo sagaal iyo afartan dal heshiiskan ayaa ku saabsan dejinta sharciga lagu ilaalinayo mulkiyadda fikriga xagga warshadaha iyo ganacsiga iyo shirkan ayaa waxa uu si gaar ah uga qayb qaatay dhammaan dhinacyada ganacsiga iyo garsoorka ee jamhuuriyadda jabuuti khadiir cilmi afcase oo ka tirsan xafiiska jabuuti u qaabilsan dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda mulkiyadda ganacsiga iyo warshadaha oo ah hay-adda iyadu soo qabanqaabisay shirkan ayaa marka hore waxa uu wariyaha v o eda ramadaan muuse uga waramaya sharcigan iyo faahfaahinta la xidhiidha sharciga maantaan u diyaarinayno waa sharcigii lagu ilaalin lahaa qofka xilligu wax soo saaray fikirkiisa in lagu ilaaliyo maanta jabuuti maahin waxaan ka qayb galnay inaan wadanada bctga ladaahda ee maaragtay boqoliyo konton wadan oo isku tegtay oo fikirkii wadan ka soo baxa inaa wadankaa maahine boqoliyo kontonkaa kaleba boqoliyo sagaaliyo afartankaa kaleba inay lagu ilaaliyo jabuuti maanta waa wadankii boqoliyo kontonaad ee saxeexay heshiiska saasay maanta annaguna nagu fiican tahayoo wixii maanta fikirka halkan la jabuuti ay soo saara in ilaa iyo kaa ku jira boqoliyo sagaaliyo afartankaa kale hadhay in dadkaa ku jira ay kaga iibsan karaan fikirkooga yay u furan tahay dadkiila jabuuti wax soo saarayay xilliga maxaa leedahay annakuna wixii dee fikir wadannada ka soo baxa inaan annakuna ka iibsan karno ayaa annakana noo furan kuweennuna dee in yakan fikirkooga la qaadan karo oo maaragtay laga karaysan karo ama haddii kale laga iibsan karo annagoo de piguna waxaan nahay maanta dee directriiska dee soo maxaan kurahay agaasimada lufa ismaaciil cabdow oo dee shirka iyaduna maaragtay dee madaxdii madaxii shirkaa oo experan nagu yeedhay khabiiradana oo maxaan kurahay ku saabsan inay tababarkiina siiyaan sidaan iskula shaqayn lahayn annaga iyo boqoliyo sagaal iyo afartanka wadan ee hadlay jabuuti inta badan waa la canaantaa khadiirow xagga warshadaha oo aad bay u dambaysaa kolka miyaad derdergelinaysaan dadkii si fikir xagga warshadaha loola yimaado wax soo saara oo qofku de uu soo bandhigi karo marka maxaad odhan lahayd xaggaan wax soo saarka warshaduhu ku yaryahayba jabuuti wax soo saarku warshaduhu waxaa ka soo horeysa fikirkii horta dee lala yimido fikirkaasoo ah maxaa ku rahay inaa annagu de maanta kuwii fikirka ilaalinaya baan nahay laakiin dee dadka haddee shicibka nin walba fikirkiisii uu la iman karayaa boqol kontonka yaa laga dhex eegi doonaa fikirka inuu jiro iyo inuu jirin hadduu jiro waxaa la leeyahay waa wax jira tan wax jadiida maaha laakiin hadduu jirin qofka boqol iyo kontonka wadan ee wada seexatay fikirkiisu waa looga ilaalinaya lagama taabanayo maxaa ku xogtaa etaabkii wax soo saarista fikirkii maarata la hirgelinaya maalgelinaya fikirka hirgelin gelin karaya maanta dowladeenni kowdheh haddii de maanta fikirkaa u cajibiyo ama maalqabanayaashii ayaguna hirgelin karaya oo ma ka iibsan karaya fikirkiisii ama ka karaysan karaya jabuuti waxaa kaloo jirta dadku inta badan hadallahayn yar baa jirto magaalada dhexdeeda oo waxay idhaahdaan fikir haddaad la timaado cid kaloo in ka awood badan ayaa fikirkaagii intay dhegaysato qaadanaysa maalgelinteediina samaysanaysa kolka inta badan dadka waa laga boobaabaa la idhahdaa fikirkay soo bandhigeen waxyaabahaasoo kale waxaad kaga hortegaysaan ma sharcigan aad u samaynaysaan ba sharciga de waxaa kasoo horeeya hata maanta qaabkan haddii la idhaaho xafiiskan jabuuti ee mulkiyadda warshadaha iyo ganacsiga markii la sameynayey waxaa lagu talagalay inuu wixii fikir soo saaro in lagu ilaaliyo ayaa lagu talagalay fikirka halkii lagu ilaalinayay xilligii la sameeyey waa xeerasheedii baa la dhigay sidii lagu ilaalin lahaa baa la dhigay halkii layska istacgili lahaa yaa la sameeyey oo qofkii fikirkiisii uu soo istacgilo soo bandhigay uu iska onregistareeyo magaran ha la diiwaan geliyo xilliga xafiiskaas taabuu ku saabsan yahay isagoo dee shaqadaa haya waxaa meesha haddana noo taalla inaan fikirkii qofkii meeshii lagu ilaalinaya xilliga la sameeyo dadkiina lagu baraarujiyo inaan soo maarata fikir ay la yimidaan halkanna maanta waxaan iskugu imanay sidee dadkii baraarujin lagu samayn lahaa fikir si ugu soo saari lahaayeen nin walba inuu dee ku yar ku weyn ciroole cananuug gabadh wiil intuba inay maxaanku u furan tahay inuu nin walba wixii uu karayo sidii uu karayo maanta wax laska boobay ma jirto diiwaangelista haddaa mar samaysatay fikirkaaga waxaa kaa boobaya yaa jirinba oo halkan uun kama sheekanayna way dhaafsan tahay jabuuti xilliga haddii dee maanta saasoo kale loo sameeyey waxay ka dhigan tahay inaan dadkiina laga masaxo maxaan ku rahay fikradan waxbaa laiska boobaya iyo waxbaa laga qaadanaya inay halkaygii oolinba hadeed maanta taasi ina hadeed halkan oolin oo wixii jabuuti maaha ina ilaa iyo wadanada kale laga ogyahay
ma soo saarteen iminka marka baashan sharcigan brevega la idhaahdee arrimahaasoo dhan dee soo uruurinaya brevegu waxa weeyaan haddii aan maanta dee laba kelmood ka sheego brevegu waxa weeyaan maanta fikirkaa soo saartay waxaa lagu siinayaa certifica shahaadada lagu siinayaa shahaadada yaa sheegaysa fikirkaagii wuxuu yahay uu ku saabsan yahay wakhtigii aad soo saartay aad diiwaangelisay iyo intii wadan ee lagaaga ilaalin lahaa ayuu kala sheegaya intaa xilliga aad u haysatid fikirkaagu haddeedu ku xidhan waa wax xeer kugu jira oo kuu xidhan wixii halkaa fikirkaa qaata ee ku camal fala xeerka laga maraya
khadiir cilmi afcase oo ka tirsan xafiiska jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda milkiyadda ganacsiga iyo warshadaha oo magaalada jabuuti ugu waramiya wariyaha v o eda ramadaan muuse halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
waa hagaag subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington bal markana kusoo dhowaada coodkii baxsanaa ee fanaanka xasan aada samatar iyo heeska siraad Thank you.
heeskaasi maogtahay siraada iyo codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaya baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a idinle sidaas iyo subax wanaagsan myself.